إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحsaan إلى yوم الdiin أma bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii mutamimaة الأjrumiya gaar ahaan juska labaadaan ku dhex jirnay wuxuu nooga bilaabanaa baabu التanaasuci fi اlcamali baabu tanaasuci haadaa midkaanu baabu tanaasuci doodii baabkeedii weeye fi lcamali camalfalka lagu doodo marka baabu tanaasuc ayaa la yidhaahdaa baabu tanaasuc maxaa loogu bixiyey laba caamil ama ka badan ayaa waxay ku doodayaan macmuul laba caamil ama wax ka badana waxay ku doodayaan macmuul marka labada macmuulkaanuna waa u baahan yahay waxaan rabaa caamilkaanuna waa u baahan yahay inuu ku camal falo caamilkaanuna waa u baahan yahay inuu ku camal falo sidaasaa loogu bixiyey baabu tanaasuc laba caamil ama wax ka badan ayaa waxay ku doodayaan isku haystaan hal macmuul hal macmuul ayay isku haystaan ama wax ka badan ayay isku haystaan macnaha caamil walbaaba waa u baahan yahay inuu ku camal falo waa dalba inuu ku camal falo sidaasaa loogu baxshay baabu tanaasuc wuxuu yidhi wa xaqiiqatuhu xaqiiqatu tanaasuci tanaasuca xaqiiqadiisa an yataqadama caamilaani waa in laba caamil hor maraan xaqiiqada tanaasuc waa laba caamil inay hor maraan an yataqadama caamilaani waa in laba caamil hor maraan marka labadaas caamil oo hormaraya waxa weeyaan ficlaani mutasarifaani ay noqon karaan ismaani yushbihaa yushbihaanihimaa ay noqon karaan laba isim oo ficilka mutasarifkaa shabahdana waa noqon karaan oo macnaha isim faacil oo kaleeto waa noqon karaan ama wax kale asmaadii kaleo aan soo aragnay camal falayday waxa weeyaan waxay kaloo noqon karaan ficil mutasarifa iyo isim oo waxa weeyaan ficilka mutasarifkaa shabaha intaba waa noqon karaan marka caamilaani marka lagu yidhi labada caamil ficlaani mutasarifaani ay noqon karaan oo ismaani yushbihaanihimaa ay noqon karaan ow ficlun mutasarifun wasmun yushbihu intaba waa noqon karaan laba caamil inay un hor maraana shardiya wa xaqiiqatu tanaasuca xaqiiqadiisu waxay tahay an yataqadama caamilaani waa in laba caamil hor maraan ow akaru ama wax ka badan ow akaru aada leedahay ow agara iyo waxa shaqalkaas lama raaco maxaanoo iska ganacsigu ku qoreen wayataakara aada leedahay wayataakharu kuma laho wayataakara waa inay gadaal maro macmuulun macmuul iyo fa akaru wax ka badan hal macmuul iyo wax ka badanna waa inay gadaal maraan wayakuuna waana inuu ahaado kullu waaxidin mid kastoo min almutaqadimati caamilyaalka hormaray ka mid ah yadlubu mid dalbaya daalika almutaakira macmuulkaas dambe waxaa weeyaan mid kasta oo cawaamisha hormartay ka midana wuxuu dalbaa macmuulkaas dambe oo inuu ku camal falu u baahan yahay sidaas weeyaan daabitku daabitku marka muxuu iska saaran yahay an yataqadama caamilaani ow akaru ko wayata'ahara macmuulun fa akaru labo wayakuuna kullu waaxidin min almutaqadimati yadlubu dalika almuta'akhira waa saddex qayd saddexdaas qaydu iska saaran yahay saddexdaas qaydu iska saaran yahay wadalika miaalka naxwu qowli waa alla hadalkiisa oo tacaala alla waa sarreeyaahe aatuunii isiya ufriq aan shubee calayhi korkiisa qitran maar la dhalaaliyey aatuunii isiya uu yidhi dulqarnayn isiya ufriq aan ku shubee calayhi waxa weeyaan sadiga korkiisa qitran maar la dhalaaliyey hadda xaqiiqadii waa la hayaa aatuunii aataa haddaad aragto qur-aanka iyo carabiga meeshaad ku aragto aataa waxay la macno tahay acdaa haddaad aragto ataana bimacnaa jaaa marka ataa maba qaadato mafcuul waa jaaa waa yimid oo kale ataa waa yimid waa aataana waa acdaa waa siiyey oo kale laba mafcuulay qaaday aataa marka laba mafcuulay aataa qaadanaya laakiin ataa hal mafcuulay qa hal mafcuul xataa ma qaadan karto marka aatuunii isiya laba mafcuulay u baahanta marka hal mafcuul waa haysataa waa yaa mutakalimkaas aatuunii isiya maxay dalbaysaa mafcuulkii labaad ay u baahanta haye ufriqna hal mafcuulay u baahanta marka horta caamil laba caamil waa hormareen an yataqadama caamilaani laba caamil waa in hormaraan labadii caamil waxa weeyaan aatuni iyo ufriq waa labadaas oo aatuniina mafcuulkii labaada ka maqan oo ay dalbee sow ma jeedid ufriqna mafcuulkii koobaadayba qaada laheedaa ka maqan labakaa waa haynaa marka an yataqadama caamilaani oo akara wax ka badan iska daa waa noo soo socota iyadoo wax ka badanna eh wayataakara macmuulun waa in macmuul ka gadaal maro iyo faagtar wax ka badan halkii macmuul waa ka gadaal maray waa kana waa qitran qitran taas weeye qitran taas weeye macmuulkii gadaal maray wayakuuna waa inuu noqdo kullu waaxidin mid kastaoo min almutaqadimati kuwa hormaray ka mid oo caamilyaalkaa yadlubu mid dalbaya daalika almutaakira macmuulka gadaal maray hadda labadu waa dalbayaan fiiri labada caamiloo hormartay aatuniina waa dalbee waxay leedahay mafcuulkii labaada iga maqane isiiya alxaqu liman sabaqa waxa weeyaan waxay leedahay anigaa soo horeeyey mafcuulkii labaadaana iga maqan ee halaysiiyo qitran aan mafcuulkii labaad ka dhigteen saasay ugu baahanta waxa weeyaan ufriqna waxay leedahay hal mafcuulaan bala u baahnaa kiya iga maqan anaana ku dhow oo jaarnimadii xaqii jaarnimadaa la rabaa anaana ku dhowoo qaadaayo halkii mafcuulan ka dhiganaaba labadooda fiirs ay u dalbaayaan labadiiba mid kasta waa dalba khalaas marka santi waa hay saddexdii qaydba waa haysanaa in laba caamil hormaraan waa aatuni iyo ufriq in macmuul gadaal maro waa qitran in mid kastaaba u baahan yahay macmuulka labadiiba mid kasta u baahan yahay khalaas mar hadday sidaas noqotay tan dambeeyaa la siiyey ufriqdaa la siiyey waxaa la yidhi xaquljaarka wax ka daran ma leh marka iyagaa la siiyey aatunida mafcuul aanigii waa laiska xadf lama siin haddii la siiy maxaa la dhilaa aatunihi ala dhila hadii loo qadare xataa loomana qadarin xataa maaa waa fadl waana qaaciduu kaaga dhigi doonaa waxa weeyaan isimka lagu dooday oo lagu tanaasucayo haddii la siiyo midka hore haddii la siiyo ka dambeeyo waxa weeyaan wax alla wuxu u baahanya waa la siiya waxay rabaan ha ahaadeen iyagoo damiir ah wuxuu u baahan yahay waa la iska siiya oo damiira looga dhiga hadduu yahay marfuuc hadduu yahay mansuub hadduu yahay majruur wax alla wuxuu u baahan yahay waa la siiya laakiin midka dambe haddii isimkii lagu doodaye la siiyo midka hore wuxuu u baahan yaha laidhahda marfuuc hadduu u baahan yahay waa loo qadaraa damiir isagoo ah hadduu yahay mansuub mansuub iyo majruur wax u baahan yahayna waa laga xadfaa sababta saas loo yeelayaana waxay tahay midka hore macmuulka uu ku camal falo wuxuu u laabanaa isimkaas lagu doodaayo ka dambeeyo marka waa cawdu damiiri calaa mutaakhirin lafdan wa rutba wadalika laa yajuus lixdii masale maahane ma banaana marka waxaa la yidhahda alitmaar qabla dikr isimkii oon la gaarin in damiir loo celiya lama ogolo alitmaar qabla dikr marka haddii waxa uu u baahan yahay marfuuc yahay waa la iska celiirina maxaa yeelay marfuuc haddee lagama maarmo waa cumdu hadduu fadlo yahay waa mansuub iyo majruur hadduu fadlo yahay khalaas waa la iska dayna waxaa la leeyahay alitmaar qabla dikriya ka darane fadla hadduu yahay alla xadf hadda waa fadla fiiri waxa uu u baahan yahay fadlo weeye oo waxa weeyaan waa mafcuul haani idan waa la xadfa marka looma idmaarin waayahay wadarabanii waa igaraacay huwa zayd wa akramtu waan karaameeyey zaydan zaydan karaameeyey fiiri wadarabanii huwa zaydaa igaraacay waakramtu waa karaameeyey zaydan zayd kanaa sidii oo kaleeto an yataqadama caamilaani laba caamila hormaray waa daraba iyo akrama laba caamil ayaa hormaray wayataakara canhu macmuulun macmuula ka gadaal marayo waa zaydan zaydan taasaa ka daba marto macmuul ah wayakuuna kulu waaxidin min almutaqadimati yadlubu dalika mutaakhir mid walba waa dalbaa darabanii waxay leedahay faacilaaba iga maqan oonan ka maarmin faacil ayaa iga maqan oo aanan ka maarmin zaydka faacilan ka dhiganay leedahay akramtuna waxay leedahay mafcuulkiya iga maqan oon ka dhigana marka labadoodu waa dalbaya kii dambeeyaa la siiyey akramtu zaydan soo ma jeed in la siiy midka dambe akramaa kan hore markaas waa loo idmaara damiir oo u laabanaya isimka lagu doodaya la siina maxaa yaele markaan lama xadfi karo waa cumda faacil lama xadfi karo waa cumda kalaanba la heli ma haddaan faacil la helin marka waa loo imaara waxay leedahay wadarabanii huwa zaydaa i garaacay waa alitmaar qabla dikri iyadoon la gaarina la iska idmaara awdu damiir calaa mutaakhirin lafdan wa rutbatan wey laakiin waa la iskaga dulqaadaan xale waa cumda wadarabanii huwa zaydaa i garaacay wa akramtu zaydanaan karaameeyey tana fiiri allaahuma allahaygiyo salli ammaan calaa sayidinaa sayidkeenna korkiisa muxamadin ah wabaarik wasallim allow nabadgeli calaa sayidinaa sayidkeenna korkiisii muxamadin ah wabaarik allow barakee calaa sayidinaa sayidkeenni korkiisa muxamadin ah hadda waxaa hor maray fiiri maxay ahayd an yataqadama caamilaani ow akaru soo ma ahayn akarudii wey salli wasallim wabaarik saddex caamila hormartay soo ma jeedaan wayataakar canhu macmuul macmuula ka damar calaa sayidina way jaarmujuurkaas mid walbaaba in lagu tacalujiyu rabaa jaarmujuurkaas mid walbaaba in lagu tacalujiyu rabaa khalaas marka kii ugu dambeeyey ayaa lagu tacalujiyey oo ah wabaarik aa lagu tacalujiyey wabaarik ayaa lagu tacalujiyey mar haddii lagu tacalujiyo labada hore waa laga xadfay marka labada hore waa laga xadfay maxaa yeele waa jaarmujuur waa fadl fadlo wey waa dheeraad waa la iska xadfay maxaa noogu daliila in midka ugu dambeeya la siiyey waxaa kuugu daliila haddii kan hore la sii lahaa kuwa kale waa loo idmaari lahaa haddii waxaa la dhihi lahaa allaahuma salli wasallim calayhi wabaarik calayhi calaa sayidina maxamed haddii kan hore la siiyo kan dambe wuxuu u baahan yahay waa loo idmaara isagoo damiirha la siiya hadda wax damiira miyaad aragtaa khalaas waxay kutusaydaa kan dambaa la siiyey mar haddii kan dambe la siiyey kan hore waa la fiiriya wuxuu u baahan yahay ma marfuuca mise waa mansuub hadduu marfuuc yahay waa loo idmaaraa maxaa yeelay waa cumda lagama maarmo hadduu laakiin yahay mansuub iyo hadduu majruur yahay loo idmaari maa maxaa yeelay waxa weeyaan waa fadlo waa la iska xadfi karaa waxaa ka daran waxa weeyaan alidmaar qabla dikri taasaan loo dulqaadi karin marka waa la iska xadfa intii dhici laheed idmaar qabla dikri walaa khilaafa wax khilaafa kuma jiro fii jawaasi icmaali ayil caamilayni labada caamil mid alla midkii la doono in la camal siiyo bannaanaashadeeda aw ilcawaamili ama caamilyaalka mid alla kii la doono oo shita aduga doonto walaa khilaafa wax khilaafa ma ahaanin fii jawaasi icmaali ayil caamilayn labada caamil midkoodii midkoodii shita aad doonto camalsiintiisa bannaanaashadeeda aw ilcawaamili ama caamilyaalka midkii aad doonto camalsiintiisa banaanaashadeeda waxa weya wax khilaafa kuma jiro waa bannaanta kaad rabtaad camal siin karta taasaa iskuma haysto keliya khilaafku wuxuu ka jiraa yaa afdal ah sida feecan yaa feecan saas weeye meesha khilaafku ka jira walaa khilaafa wax khilaafa kaa'inun ma ahaanin fii jawaasi ixmaali ayilcaamilayni labada caamilkoodii camalsiintiisa banaanaashadeeda shita adugu aad doonto awil cawaamil ama caamilyaalka mid alle midkoodii camalsiintiisa banaanaashadeeda shita adugu aad doonto taas khilaaf kama jiro wainamaa wax kale maahan alkhilaafu khilaafku fil wlaa kan haboonaashada badan filulaha dhine fil wlaa midka haboonaashada badan kan aboonaashada fakhtaara albasriyuuna waxay doorteen icmaala aani kan labaad in la camal siiyo isagaa u dhawaynay waa jaar xaquljaarka wax walba ka daran kan u dhow waa la siina saasay iyagu doorteen waa liqurbihi waa kanaa waa liqurbihi waa liqurbihi isagaa u dhow wakhtaara alkuufiyuuna kuufiyiintii waxay doorteen icmaal alawali midka hore la camal siintiisa maxaa dhacay waa lisabqihi alxaqu liman sabaqa yidhahdeen qaaciday u keeneen alxaqu liman sabaqa marka waxay dhahdeen asagaa soo horeeyey oo isagoo kanu baahan oo arrintan dalbaya midka labaad ka daba yimi marka asagaa soo horeeyey marka intaasaa laisku khilaafsan yahi fain acmalta haddaad camal siido alawala caamilka horeeya acmalta aaniya kan labaad waxaad ku camal siine fii damiiri dalika alismi isimkaas damiir u laabanaa isimka almutanaasaci fii dhexdiisa lagu dooda haddaad midka waxa weeyaan hore aad siido isimkii laysku haystay kan dambeeya muxuu baahan yahy dhimida kala qaadi mayo wax alla wuxuu macmuul u baahan yahay hadduu marfuuc yahay hadduu mansuub yahay hadduu majhuur yahay damiir isagoo ahad ku camal siinay wakaasu u laabanaa isimka laisku haystay maxaa isaga alidmaar qabla dikri ka imaame awdu damiir calaa mutaakhirin lafdan wa rudbatan ka imaame khalaas marka kaas asad yeeli waay fataquul waxaa leedahay qaama waxaa istaagay waqacada waana fariisteena akhawaaka labadaadii walaal aad leedahay qaama waxaa istaagay waqacdaa waana fariisteene akhawaaka labadaadii walaal saasaad leedahay marka fiiri hadda qaama waa ficil faacilay u baahan tahay qacada waa ficil maadi faacilay u baahan tahay akhawaaka meeshii taalla labadiiba waa ku doodayaan waxaad sida markaan karo hore oo qaamahaad siiday qaamaad sida akhawaakada qacadda marka maxay u baahan tahay faacil faacil miyaa la xadfi karaa ila waa cumde khalaas damiir oo alifkaas alifulinaynkaas ayaad faacil uga dhigta oo u laabanaya akhawaakada akhawaaka u laabanaya waa kaasa qaama waxaa istaagay waqacadaa waana fadhiisteene akhawaaka labadaadii walaal wa darabanii waxaa i garaacay waakramtuhu ana waa karaameeyey zaydun zayd wa darabanii fiir hadda daraba faacilay rabtaa ila mafcuulka waa haysataa waa yadaas mafcuulka faacilay rabtaa akramtuna ficiliga faacil way waxay rabtaa mafcuul mafcuul waxay isku haystaan zayd zaydkii waxaad haysay darabada hore ayaad siida darabada horeyda ayaad siiday midka horeeya ayaad siiday midka horeeya in la siiyo waxa weeyaan waa madhabkii ay doorteen kuufiyiintu waa madhabkii kuufiyiinta kan horeeyaad siiday markaad kan horeeya siiday kan dambeeya akramtu muxuu u baahan yahay mafcuul damiir u laabana isimka lagu doodaa sii akramtuhu zaydka fiiri damiir u laabana isimka lagu doodaya aad siini midka dambeeya mar haddaad kan hore siiday isimka lagu doodaya waa kaasa wa darabanii waxa i garaacay wa akramtuhumaa labadooda waan karaameeyey akhawaaka labadaadii walaal hadda darabanii waa ficliya mafcuulu bihi faacilkiya ka maqan akramtuna waa ficliya faacil mafcuulkiya ka maqan meesha waxaa yaalla akhawaaka kan horaad siiday oo darabaad faacil uga dhigtay khalaas midka dambeeya marka mafcuul u baahan yahay khalaas waa u idmaare damiir u laabanaya akhawaakadaad mafcuul uga dhigay akramtuhumaa waa kaasaa coodu damiir calaa mutaakhirin lafdan rudbatanna ka imaamay isaga humaadu hadda waxay u laabanay akhawaaka akhawaaka marka lafdi ahaan waa ka dambayda laakiin rutbo ahaan waa ka horayda macduuf iyo macduuf caleyh yaa derajo horeeya yaa derajo horeeya macduuf caleyga horeeya soo maaha akhawaakadaanu jumlada horeeya macduuf caleyga ay ka mid tahy ilaa waa facilkeedii darabanii waa i garaceen akhawaaka labadaadii walaal wa akramtumaa ana labadooda waa karaameeyey marka lafdi ahaan waa u dambayda laakiin rutbo ahaan iyo derajo ahaan ay u horayda marka ka imaamayda dhibka laga cabsanay wamar rabbii waxay soo maray wa marartu bihimaa ana waa soo maraya akhawaaka labadaadii walaal fiiri mara bi mara waa ficilkii biina waa jaarmajhuurkii ku tacaluqaayay faacilkiia ka maqan marartu waa ficil iyo faacil waxaa ka maqan jaarmajhuurkii ku tacaluqi lahaa akhawaaka kaliyaha meesha taaloo laysku haystaa kan horeeyaad siday oo mara ah oo faacil uga dhigtay mara bi waxay soo maray akhawaaka marartu bihima bis wey waaa jaarmajhuurka u baahna midka dambe waxaweyn damiir uga dhig damiir uga dhig allaahumma allow salli amaan wasalli nabadgeli calayhi nabiga korkiisa wabaarik barakee calayhi nabiga korkiisa calaa muxamadin u naxariiso waa kaasa maxaa yeelay qaacidadan ku soconnay fiiri haddaad siido caamilka hore oo salli ah calaa muxamadin kuwa dambeeya damiir u idmaara lagu yidhi marka damiirkii weyn bartaas ku qornaada allaahuma allow salli amaan calaa maxamedina maxamed korkiisa wasallim barake nabadgeli calayhi maxamed korkiisa wabaarik barakee calayhi maxamed korkiisa wain acmalta haddaad camal siido taas waxay ahayd haddii aad mus aad caamilka hore siido caamilka hore haddaad siiday ahayd maxaa soo haray caamilka dambe haddaad siido wain acmalta haddaad camal siido ahaaniya caamilka labaad fain ixtaaja kan hore waa la kala qaada loo wada idmaari ma loo wada idmaari maa muxuu u baahan yaha laleey waa la kala qaadaa fain ixtaaja hadduu baahdo alawalu kan horeeya ilaa marfuucin admarta waad u idmaare damiir u laabana isimka lagu doodayaad ka dhigay waa ku camal siine taquulu waxay leedahay qaamaa waa istaageen labadoodii waqacadda waxaa fadhiistay akhawaaka labadaadii walaal qaamaa labadii walaal waa istaageen waqacadda waxaa fadhiistay akhawaaka labadaadii walaal saasaad leeda fiir hadda qaama iyo qacadda waa laba ficil maadi mid walba faacil u baahan yahi akhawaaka meeshii taalla midka dambeeyaad siiday oo qacaddaa kan hore oo qaamaha faacil u baahan lama xadfi karo lama xadfi karo waa cumda kalaamka dhanba la heli maadaan faacil la helin khalaas waa loo idmaaray marka waa loo idmaaray wain ixtaaja hadduu u baahdo midka waxa weeyaan horeeya hadduu u baahdo ilaa mansuubin ismna kor dhigay oo majruurin mid la hoos dhigay xadafta uu iska xadfi kal aayatay sida aayaddii oo kale sida aayaddii oo kaleeto aayaddii aatuunii ufriq calayhi qitran fiiri aatuunii isiya mafcuul aanigii u baahantay aatuunii isiya ufriq aan shubay calayhi korkiisa qitran maar marka qitranta ufriq maadaama la siiyey iyaahu lama dhihin iyaahu lama dhihin khalaas waa layska ma la dhahayo aatuniihi ala dhihi lahay mogta hadii la sii lahaa aatuunii isiya hi qitriga ufriq aan ku shubay calayhi korkiisa qitrane saasaa la dhihi laha aatuniihi ala dhihi laha haddii lasloo idmaanayo looma idmaanayna waa la iska xadfa marka hadduu mansuub u baahan yahay iyo hadduu majruur u baahan yahay waa la xadfaa iyo wa qawlika oo kaleet oo tidhaahdo darabtu waan garaacay وضربني وحا إقراعي أخواك الوضع ولا فيدي ضربت وفعل فعل مفعول بباهنتا ضربني وفعل مفعول فاعل بباهنتا وحا لسي مركا أخواك ذكريها طالة معمولة ماشي وحا لسي فعل كالضنبي وضربها خلاص ميد كور مركا مفعول باهن لو, ح... لو إطمارنا لما الله به كرو ضربتهما وضربني أخواك لما دي كرو حالهما وفضل ومفعول وفضل فضلنا مركا وحوين لوغما دول قادة كرو وحوين عودو ضمير على متأخير لفظا ورطبخ ma lagu dulqaadan karo wa marartu waan soo maray waa mar rabbi waxay soo mareen akhawaaka labadaadii walaal marartu waa ficli faacil waxay u baahan tahay jaamijuru ku tacaluqa marra bi waa ficil iyo jaamijuru ku tacaluqa faacil u baahan tahay akhawaaka meeshii taalla akhawaaka ficilka dambeeya la siiyey kan hore loo idmaari ma ma la dhihi karo waa marartu waan soo maray bihima lama dhihi karo xayla bihima waxay u laabane waxa weeyaan isim ka dambeeya lafdan wa rudba waana fadlo looguma dulqaadan karo marka looguma dulqaadan karo baabu tacajubi la yaabkii baabkiisii haadaa maxaluhu halkan waxaan ka gelayna carabtu markay yaabaayaan sida u yaabaan wax ay la yaabaan markay arkaan sida hadlaan marka tacajubka labaa loo qaybiyaa mubawabun wa hayru mubawabin labadaasaa loo qaybiyaa mubawabun fii abwaabi naxw mid baab ku leho baab loogu sameeyey naxwada dhexdiisa iyo hayru mubawabin midaan baabba loo samayn midkan baabka loo samey tiradiiu ka bad tiradii ayuu ka bartay waa siiqo kasta oo tusayda waxa weeyaan waa siiqo kastaoo tusayda layaab oo kaleeto kayfa takfuruuna biاllaah seed ilaahay ugu kufraydaan wa kuntum amwaatan idinkoo ahaa meydyaal faaxyaakuma oo idin nooleeyey kayf waa yaab seed ugu kufrinaydaan waxaa la mid ah nabiga sala اllahu alay waslam abu hurayra markuu yidhi hore abu hurayra waa naga wada socnaalkeeda adday markaasuu yidhi waxa weeyaan waxaan diidan anoon daahir ahayn inaan kula inaan kula socdo janaabaan qabay subxaan allah ina almumina laa yanjus xayan walaa mayit subxaan allah waa la yaaba hadalkiisa seedan daahir u ahayn muumin sidiisaba ma najaasoobo xayan walaa mayit qofaad aad ula yaabtay xagga siduu ugu dagaalami yaqaano tignikada iyo gaandharinimada markaasaa tiri lilaahi daruhu faris ilaahi baa iskale caanuhu ku barbaaray xagga labanu barbaarka xagga fardafuulidda lilaahi daruh ilaahay baa iskale caanuhu ku barbaaray farisan min jihati faris xagga fardafuulnimada waa saas oo kale tiradii ay ka badteen tiradii ayay ka badteen qof walba marki markuu yaabo markuu yaabo waa noocaas subxaan allahi allahu akbar uu leey inta yaabo uu leey qofku markuu yaabo wax kusoo baxa muminiintu saas yidhahda dadka kalena iyaguna sheekh cabdiqaadir iyo waxbay yidhahda day yaaban iyaguna laakiin muminiinta iyagaa subxaan allah iyo ay yidhaahdaan saasay yidhahdaan iyagu marka kaas waa alfaad oo hayru mubawab ah alfaad tiradii ka badatay laakiin aan baab gooniya aan loo samayn wey kuwa baabka loo sameeyey waa laba siiqo bis laba siiqo wey walahu waxa u sugnaaday tacajubkii siiqataani laba siiqo ixdaahumaa labada siiqo midood maa afcala zaydan waaye maa afcala zaydan fiiri maa afcala zaydan naxwu maa shay la yaab leh ayaa axsana mid wanaagsan ka dhigay zaydan ayaa axsana wanaag badiyey hadhihin ismu tafdiilka yuusan kaaga ekaan ismu tafdiil maaha waxa weyn waa tacajub shay la yaab leh aa ka dhigay mid wanaagsan wey sababtuu la wanaagsanaadaadba la yaabanta ee wanaag badniin maaha sababta wax wanaagsan ka dhigayba wey waxaad la yaabanta marka waxaad tidhahdaa maa ay shay-un cadiim maadii tacajubadaha isimkaad wey mubtada waay xaala sifadiya ka xadfan maa shay weyn oo la yaab leh ayaa axsana mid wanaagsan ka dhigay zayd maadi waa mubtade axsana waa ficil maadi faacilka damiir musatiro waajib u asuran weeye zaydana mafcuul bih waajib uu asuran yahay faacilka maxaa yeele weligeed ficlu tacajub ma qaato waxa weeyaan isim daahira faacil uma qaato waajib u asuran yahina waaba intaas macnaheedu waajibu faacilkan u asuran yahay sidiisa macnaheedu wuxuu ahaa laa yaxullu maxallahu ismu daahirun ism daahira booska ma degi karo hadaad ma maqasho ficilkan faacilkiisa waajiba loo asturay macnaheedu waxa weeyaan isim daahira faacil ahaan uma qaato waa intaas intaasba wey marka waa noocaas waxaa leedahay wamaa afdalahu wamaa shay la yaab leh oo aad u weyn ayaa afdalahu mid fadlile ka dhigay wax la yaab laha mid fadlile ka dhigay famaa asbarahum cala annaar taasoo kaleetay waxay yidhahdeen waxa weeyaan qolooyinka oo sifaadda ilaahay awila waxay yidhahdeen famaa asbarahum cala annaari waa tanaale tacajubkii markaasay yidhahdeen ma waxaa la leeyahay ilaahay tacajub laguma sifeeyee waxaa la leeyahay waa haddii la fiiriyo qofka lala hadlayo wax lala yaabo waa istaahila alaleeyahay laakiin ilaaha yaabay la dhihima waxaa laleeyahay alla ina wax lala yaabo ina istaahilo laakiin hadda anugu la yaabin ma saa ilaahayaan ahayo wax lama yaabee saasaa loo awilaha yidhahda qofkaas mukhaatabka haddii la fiiriyo ilaa famaa asbaran cala naar waxa weye macnaheedu famaa shay la yaab leh ayaa asbara kuwa ku sabra ka dhiga cala naari naarta waa wax la yaale say ugu sabreen macnaha qofka macaasida kudhex jira ee shirkiga iskaga dhex jiro kufriga kudhex jiro zinada kudhex jiro khamrada kudhex jira wuxuu ku sabraya macaasidan waa naartii sababkeedii moogta naar isaga sabra kaasuu sugana si ku geli lahaa ka war marka wax la yaab leh ayaa ka dhigay mid naarta ku sabra marka xaynan ku xambaarayaa la yidhi inaad waxa weeyaan tidhaahdaan waxa weeyaan tacajub ma ahan fama asban cala naari taajub illa ma tacajube inay tahay markaad ixraabaydaan xataa saas u ixraabay waxay yidhaahdeen tacajubka waxa weeyaan sidiisaba maxaa keena tacajubka waxaa keena waxa weeyaan waa in shayga sababkiisu qarsoomo shaygan sababta keenta inay qarsoonto ilahayna wax ka qarsoon maayo laakiin waxa la maya tacajubka intaas kaliyu ma keento tacajubka laba arrimood bisaa keenta waxaa keena biamrin khafiyin sababuhu o waxa weya biamrin khafiya sababuhu ow kharajahu can nadaa'irihi waa labada uu inin dhigaya kawaakib laba shayaa keenta waxa weeyaan tacajubka iyo la yaabka shaygan in lala yaabo laba shayaa keenta waxa weeyaan biamrin khafiya sababuhu arin sababka keenaya kaa qarsoon maxaa sababka keenay muxuu yahy amase sababka waa kuu cadya kaama qarsoona laakiin bian kharaja waa inuu ka baxo can nadaa'irihi marka bian kharaja ow khuruuju can nadaa'irihi wey amase nadaairti shaygan waa tahan sababkii keena kaama qarsoona laakiin waxa weeyaan shaygan shaygii lamidkaayo uu ka gudbo marka midka hore oo ah waxa weeyaan biamrin khafiya sababu ilahay laguma nisbay karo maxaa yaele ilahay wax ka qarsoonaa kara ma jiro laakiin tacajubka oo qur-aanka ku soo arooray waxaa la leeyahay waa khuruuju shayi can nadaa'irihi shaygan oo ka baxay ashyaadii lamidka ahayd oo dheeraad yeeshay taasna way midda lagu sifayna alle oo la leeyahay waxa weeyaan fama asban cala naar sababtoo ah qof inuu naar ku sabro ma ahan dabiicadda dadka ama cuqalada cuqalada dabeecaddooda ma ahan inay naar ku sabraan marka qofka macaasida samayna naaru iskaga sabra marka wuu ka baxay nadaa'irtii cuqalada waa ka baxay wuu ka baxay soo ma jeedi marka midka ah sababkiis uu yahay tacajubka oo sababkiis uu yahay waxa weeyaan khafaau amrihi kaas ilahay laguma sifay karo laakiin midka lagu sifaynaa wuxuu yahay khuruuju shay can nadaa'irihi shaygan oo kuwii lamidkaha ka baxay oo ka gudbay oo ziyaado ka yeeshay marka ilaahay baaba yidhi famaa asbarahum cala annaar famaa asbarahum cala annaar marka waxay yidhahda qaaciday ka dhigtaan idaa dahara asababu badala alcajabu mar haddii sababku caddaado cajab waa dhammaado cajab waa dhammaaday meeshaasay ka dhalaaliyaan ay yidhahdaan dee sababkii waa muuqday alla waa u muuqday ilaahay laguma sifay karo waa iska caqliyaad marka inaad aayad qur-aan ku leexido wax saxa maa ee sax waxaa qur-aanka siduu yahay inaad u raacdo baabu tacajubi layaabkii baabkiisa haada maxaluhu walahu tacajubka waxaa u sugnaaday siiqataani laba siiqo ixdaahuma midood maa afcala zaydan wey naxwo maa axsana maa shay la yaab leh axsana mid wanaagsan ka dhigay zaydan wamaa shay la yaab laha afdalahu mid fadlile ka dhigay famaadii mubtadaun weeye mubtadahaasoo bimacnaa shayin cadiimi ah shay weyn wa afcalana ficlun maadin waa ficil maadi wa faaciluhu damiiru mustatirun waa damiir ku asuran fiihi dhexdiisa wujuuban waajibnimuu ugu asuran yahay maxaa yeele isim daahiru booskiisa ma degi karo لأنه لا يمkiن xلuل الظاahiر محل u yh يعuud wuxuu laabaan ilىa ma واlاسم المaنصوب iسمka maنصوبka almتacajب minhu oo lala yaabaana مفcuuل bهi waaye isagaaba ku عraabay soo ma jeedin haye والجuملaةu جuمladuna khaبر ma wey maada khabarkeedi wey juمladuna juمladu waa te أxsana ficilka iyo faacilka wey iyo mafcuulka jumladaasa ah kabarkii taas waa hal siiqo siiqada labaad wa siiqatu haaniya siiqada labayda afcil bizaydin zaydaa wanaagsanaaday wey zayd wanaag badan ha isku dhihin ismu tafdiiliyu kaaga ekaan afcil bizaydin fiiri axsin bizaydin zaydaa wanaagsanaaday aad leedahay afcil bizaydin waa wasinkii ee miaalki waxa weeyaan axsin bizaydin zaydaa wanaagsanaaday wa akrim bihi zaydaa karaama lahaaday فأفعل فأفعل لفظ لفظه دواقيس لفظ أمر وي أفعل مركا لرياضو أمر أبو ملاينا لفظك لفظك سوى لفظ أمر ومعناه معنيسنا التعجب اللياب وي آه، اللياب وي وليس فيكم أصغنا ضمير ضمير كما يحجر أفعل شاس آه وليس فيكم أصغنا ضمير ضمير بزيد بزيد فاعل هو فاعل كيسي أفعل بزيد الذي بزيد هو فاعل كي واصل قول واصل اسل كيس وحو قولك ادو هذا احسن بزيد وحا ترضى واصل واصل قولك يا قرنت واصل الربا واصل هو ان هل لهين ساسا صحدي كان واحد كان نينكي لا انه قلن دير هيستوا او اسكا ترتيرو اه واصله كوي حرف كمان جنينا ما كاي كلام مقته wax la akhri kala ma wixii haduu san si sax u qornay waayahay واصله ويري وانا قلد هذا سنت اللي جويا waxa leeyahay waa aslu qawlika hadalkaaga asalkiisu waxa weyn ahsin bi zayd ah arkorka suuga qorxoon yahay iyo gudaha suuliid wa aslu qawlika qawlkaaga asalkiisa ahsin bi zayd aad ku hadasho wuxuu ahaa ahsana zayd zayda wanaagsanaaday asalku saas waa fiiri ahsana zayd inaysan inaysan tafdiil ahayn ku tusa wuxuu ku yiri ahsana zayd zayda wanaagsanaaday ay saara daa husnin fiiri macnaheedu haduu ku baray ay saara wuxuu noqday daa xusnin mid wanaag u saaxiiba naxwo awraqa shajaru geedkii caleymeeyey waxay leedahay geedka caleen badan ameed leedahay awraqa shajaru geedkiyaa caleymeeyey macnaa geedka caleemuu baxay geedkoo madow roob ku dooso caleen soo saari ma geedkiyaa caleymeeyey uma quyirat siiqatu siiqadiisiyaa la bedelay markii hore wuxuu ahaa axsana zaydun markaasaa siiqadii la bedelay ilaa siiqati alamri yaa loo ekaysiiyey siiqat اmr ayaa loo ekeysiiyey siiqat اlamr ayaa loo ekeysiiyey oo waxaa la yidhi axsin aa laga dhigay waa afcil waa amaray u egtay mogtahay marka sidaa saxdaa waxay tahay faqabuxa waxaa fool xumaado fil daraaday isnaadu in loo tiriyo ila daahir ism daahir aaday u fool xumaado ism daahir in loo tiriyo markaasaa si foolxumadii loo qariyo faziidat ilbabada la siyaadiyey faziida fada sababiya faziidat ilbabada lagu siyaadiy filfaacile oo waxaa la rabaa inaysan faacil u ekaan isimka dambe maxaa yeelay afcil waxa weeyaan waa mogtahay siiqatu amar amarna ismi daahira faacil uma qaadan karo marka waxa weeyaan faacil yaysan u ekaan waxaa la yidhi ba hala gasho faacilka haddii kaleeto afcil zaydun wax isqaba kara maaha ila afcil waa siiqatu amar amarna ismi daahira faacil uma qaado markaasaa la yidhi afcil bizaydin waa faacil laakiin bacdaasaa la gelshay si waxa weeyaan foolxumada loo astuuro والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد من كان المصاب حتى